bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsan siinhayta qodobada isinka dheega doontanna wayba ku mid ahaa ko kumida koraastii muranka badan dhaliidaiyo koonfur galbeed shalay gelinkii dambalanka dooraday sheekh shaacir maxamed maamulka degmada beledweyne ee ba-uusi bandow ku qaaday xaafada bundubiin ee magaalada beledweyne maamulka degmada mahadaaya wayba uusi ku hadalay shuban biyood ku teegan degmada mahadaaya ee gobolka shabeellada dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee wayba uusi ku hadalay go-aankaiyo biidii maxkamadda caalamiga ee i c j banaanbax suwiinanka taageeray go-aanka maxkamadda ee ku dhihi magaalada muqdisho faahfaahinan waybaha ku bahahaya dagaal wiin oo dhexmaray ciidanka dowladii shabaab qaramada midoobena waybaya baaq wiinha ku saartay xaalada abaareed ee ku jirta soomaali akhbaaraadka binaankana dhagoonsugayaal wayba ku mid ahaa ruushkiya waybaya qaadahayta ololo roogtee ooyee ka jabsadahayta kombyuutarada
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin jimaacaw dhugunsidayaal sabtanaa galhayta taarag tan iyo ka ee danta sideeda bilo lamaad februaary sanadka lamada kun tum i toddobada ka dhowaada warkii ofisanga oo kumida kuraastay muranka badan dhaliidi iyo shalay gelinkii damba weyba magaalada baydhabo lankaga dooraday sheekh shaacir maxamed warbixin arrintaas ku saabsan weyba nin haya muxudiin xasan maxamed xusni xarunta dowladda koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu qabtay doorashada mid ka mid ah sagaal iyo lixdanka kursi ee xubnaha aqalka hoose ee horey loogu tartamay balse uu mid ka mid a ahaa kuraastii muranka ka dhashay ee dib loo soo celiyey markii uu ku soo baxay sheekh shaacir maxamed goobta doorashada kursiga la soo celiyey tartankeeda uu ka dhacayay waxay ahayd xarunta madaxtooyada ee magaalada baydhabo waxaana goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay xafiiska siyaasadda ee umsom guddiga doorashada heer federaal kan koonfur galbeed wasiiro ka tirsan maamulka iyo xubno kale oo kormeeryaal ahaa feejignaan taxadir dheeraad ah iyo qaab kontarool oo u muuqday mid ay la dhacsanaayeen saddexda musharax ee kursigan u tartamaysay ayaa goobta laga dareemayey waxaana yaraa dhaqdhaqaaqa laga samayn karayey xarunta doorashada ay ka dhacisay tartamayaasha ayaa kale ahaa sheekh shaacir maxamed xaliimo maxamed cabdi iyo mukhtaar xasan yarow waxaana ergada wax dooranaysay tiradooda ay gaaraysay kow iyo konton ergo balse waxaa kursigan oo ahaa kuraasi la soo celiyey mar kale ku soo baxay sheekh shaacir maxamed oo baarlamaankii hore ka tirsanaa islamarkaana mudanihii horey ugu soo baxay ee la soo celiyey ahaa wuxuuna helay afar iyo soddon cod mukhtaar xasan yarow wuxuu helay lix iyo toban cod halka xaliimo maxamed cabdi aysan waxba helin halka halka kale ee codna la sheegay inuu cilladoobay xubin ka mid a guddiga doorashada ayaa natiijadii ku dhawaaqday beesha macalinweyne waxaa ku tartamay sheekh shaacir sheekh axmed iyo xaliimo maxamed cabdi iyo mukhtaar xasan yarow sheekh shaacir wuxuu helay soddon iyo afar xaliimo maxamed cabdi waxba coda maysan helin mukhtaar xasan yarow wuxuu helay lix iyo toban cod waxaa halaabay hal cod wadarka guud ee ergada waa konton iyo kow saa darteed kursigaan waxaa ku guulaystay sheekh shaacir axmed
dareenkayga maanta haddii aan cabiro eed iyo eedaan faraxsana ilaahaya aan mahadnage dadka walaalahayga e oo juhdiga kabiyi doorashada ini dib uqabsoonto inkastoo markii hore doorashadan saxalaaleen dhiidi dad waltabadow qof fadaaya kursiga dacwo suubiyeen oo muddo haddana laha ku wareegi sadde bilood eh haddana maanta yani suurtagalli inay ilaahay weynaa waaxid ka ahaa dib ilaahay idinka guulay ilaahay aan ka mahadnage i dadka walaalahayga ee guddiga federaalka saaxiibaday iyo guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee koonfur galbeed ee juhdiga kubiyeen maalmihii un hadhaafdhi hamiin ige fadheen ini khilaafaadkii gabalka ka jari saxaan yaanka mahadnage dareenkaygeedaan fayleey farxad baa walanku ero korna ma in sheegay dadweynaha reer koonfur galbeed ama soomaaliyeed kursigun kuraasto kale wala dheeri sababtoo ah kursi lama goor la dooraday waayo labada goor baan leegahay marka saas dartee kursi yani yani doorasho doorasho kor fuul waayo sidaan aaminsana marka insha Allah taala sida barlamaad leeyahay dooraday ya insha Allah taala walaa ilaahay ila qobada oo oo ka eedan dadkan iyo dalkan inay aan qobada yaan ka dadaale ilaahay weynaa waaxidka ahaana inay waafajiyo in fududaay xilkaasay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee wayba uu ku hadalay guulii Soomaaliya ku hooydi dacwada badeen dhaxayta Soomaaliya Kenya waybana uu sheegay intii dawladda Soomaaliya dadaal dheer ay ka biidi guulaysa Xasan Sheekh Maxamuud ee saasoo kale tilmaamay intii dawladda Soomaaliya yalla kulantii handadaad iyo cagajugleyn intii dareertay dacwada badda ee kula dhaxaytay Kenya shacabka Soomaaliyeed ee ka baaqay intii taageeraan dawladda Soomaaliya isla markaasna iyo garab surmaanga tallaabadii qaadi maxkamadda ICJ wayba uu ka tilmaamay guul taariikhi oo lagu oyo deerti Soomaali maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ oo fadhishay Heega wayba ka dhawaaqday go'aan ee ku deerti diidmada hordhaca ee 7 Oktoobar 2015 ee Jamhuuriyadda Kenya ha ku jeedidii dacwadda badda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo ha ku oogdi Kenya dhinaca kalena isla banaanbax laga taageeray go'aanka maxkamadda caalamiga ee i c j iyo waybaa kudhiya geeka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maxamed axmed xasan iyo faahfaahinta warkanenhaya banaanbax lagu taageerayay guushii soomaaliya ay ka gaartay muranka dacwadda badda ee u dhexaysay soomaaliya iyo kenya ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan daljirka dahsoon kadib markii maxkamadda i c j oo fadhigeedu yahay magaalada heeg ay ogolaatay in ay qaado dacwadda badda mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo uu ugu horeeyo guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo guddoomiyaasha degmooyinka ururada bulshada ururka habeenka kooxda fanka ee heegan oo iyo dadweyne la kala keenay degmooyinka gobolka banaadir ayaa ka qayb galay banaanbaxaasi sidoo kale banaanbaxa ayaa waxaa khudbad ka jeediyey isla guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo isagoona soo dhaweeyey tallaabadani si guud masaakay gobolka banaadir oo matalaya gobolladii soomaaliya inuu saaka halkan iskugu soo baxo bulshadiisii iyo qaybihiisii maaragtay dadka madaxda ah inay saaka halkan iskugu soo baxaan aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay ayaga oo caddaynaya sida ay u taageersan yihiin uguna faraxsan yihiin go'aankaas asaga ah aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa meesha maanta ay wax marayaan iyo go'aankii shala soo baxay madaxda qaranku waa ka hadleen bulshada qaybaheeda kala duwan aad iyo aad ay u soo dhoweeyeen maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan wayba uusa bandowg u qaadayaa xaafadda buundawiin oo ku mid ah xaafado ka yaala magaalada beledweyne bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweyneaninku dari muddo ku dhowaad saddex bilood xaafadda buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne waxaa saarnayd bandow ay ku soo rogeen ciidamada dowladda soomaaliya qaar ka mid ah shacabka ku nool xaafadda buundaweyn ayaa waxay ka hadleen bandow laga qaaday iyadoo in muddo ah uu saameyn ku yeeshay waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya muddada oo bandow baana saarnay saddex bilood iyo kalkasaa'id waaye waxaan ku qabnay dhibaatooyin aad u fara badan annaga oo noola geysta had iyo joor qofka bini'aadanka anoo daaweynayo oo durayo oo cirbadda ku suray ayaa waxaa dhacday mararka qaarkood ka siid in la yidhaha cirbadda ma suri karta in la yidhaha ayaa dhacday oona mar ahayn oo laban ahayn marka saddexaadoo kale waxaa dhacday dhibaatooyin fara badan waaye aniga kula hadlay anoo qofka duray ayaa xabad loogu riday darbigayga waa ku taalla hadda marka waxaan ku qabnay dhibaatooyin shalay waa nagala qaaday markii la farxad aan faraxsanahay haddana waxaa noo yimid niman meelay ka yimaadaan aan aqoon haddana shalay noo yimid haddana xabad dhagaha nooga jabjabo marka dhibaato weyn aan ku qabnaa maamulka gobolka iyo odayaasha gobolka waxaan ku codsanaa marka dhibaatooyinkaas inay noo tixgeliya annaga meeshan dad ganacsiyaala masaakiinana bariisaan ka raadsanaa waxaan xataa gaarnay heer aan qofka bini'aadanka aan u kaalmay waayo qofkii oo dhiig baxayo ama dhibaataysan ama shumayo ama kiimo cusub oo shuban ka socda inaan u kaalmeen waa ayaa dhacdaa oo dhacday oo mar ahayn laban ahayn saddex ahayn marka maamulka iyo dadka duqeyda waxaan ku codsanayaa inay noo tixgeliyaan anaga dadka masaakiinta inaan gurgaarno shacabaa nahay shacabka aynimada inay noo tixgeliyo anaga nala qiimeeyaan rabnaa anaga bandowga xalay la qaar waxaan u arkaa si farxada ayaan u arkaa anoo farxadii qaba ayaa haddana xalay haddana nagula soo celiyo laba dhowr nin haddana noo timidayna xabadeen aniga kula hadlaa shalay qonaa qof soo duro soo socda xabad ayaa afka lii geliyey ayaa liigu ridiyey intaasaa xataa qalqalka ku aragnay marka waxaan codsanaa maamulka inay baldhibkaan naga dul qaadaan waxaan idiin sheegaynaa annaga saddex bilood xaafadda buundaweyn oo xaafadda ahayd koloshinka oo dadka soomaaliyeed oo kuwada kooban yahay saddex bilood bandowna haysta isaaq cali cabdulle waa taliyaha saldhigga booliska gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in aysan jirin wax bandow ah oo ay ku rogeen xaafadda buundaweyn oo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne
xaafadda bundaweyn wax bandow oo saaran ma jirin laakiin waxaa jirtay in dhowr jara horan ay kala dhaceen ciidamadan ay ku sameynayeen fuundo iyo kala joogto ah marka dadka dee markay arkaan ciidamada ayay iska xaroodeen guryahooda iskaga xaroodeen anugu taasaan baan war u ogeyn inay jirto wax hadda bandow oo xaafadda gaar loo saaran ma jirin haddana markii hore waxaa jooga ciidamo ciidamo military ayaa deganaa xaafadda deganaa oo buundada ilaalin jiray haddana waxaa la wareegay muddo laba habeen baa xalay iyo habeen hore iyo caawa muxuu aha si buuxda loo wareegay ciidanka booliiska ee gobolka hiiraan degmada beledweyne wax dhibaato ay wax bandow ku jiraan meeshaasi saad kuga qabtaanba dhowr jeer ayaa dilin isxixiga oo weliba ciidamo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guutada tobnaa ka tirsan lagu dilay roondo joogto ah iyo muxuu ahaa habeenka xilliga habeenka aa lagu samayn jiray waxaan ka warqabnaa in dadka markay arkeen rondadan iyo amniga muxuu ahaa ishaqay ciidamada ka shaqaynaya oo militariga ah ee qof walba lafiis markaas inuu iskuulgiisa iskaga galo waa laga yaabaa laakiin wax annaga bandow ah oo la yidhi xaafadda bundaweyn bandow ha la geliyo ma jirin xaqiiqatan ma jirin haddana ciidanka booliiska ayaa la wareegay oo annaga madaxda u nahay wax bandow ka jira ma jiraan waad imaan kartaa laba saac saddex saac afar saac shan saac ay dadku socdaan socodka iyo ganacsiga dadka xaafadda waa caadi wax hadda dhibaato ka jira ma jiraan bashiir cabdulla cusmaan idaacadda warsan beledweyne dhinac kalen maamulka degmada mahadaaye iyo weyba uuse ku hadalay shuban biyood ku tegan degmada mahadaaye gobolkaas daadaqaal ismaanyo warkan jawaranin ku dari maamulka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegeen in kiisas horle ay ku arkeen degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyagoona sheegay in ku dhowaad boqol iyo lixdan ruux ay ku geeriyoodeen deegaanada iyo weliba tuulooyinka hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe marka loo eego isku cilis ahaan iyagoona sheegay tan iyo markii cudurka shuumbiyoodka uu ka dilaacay degmada mahadaay iyo weliba deegaanada ku dhowdhow guddoomiyaha maamulka degmada mahadaay axmed xuseen afrax ayaa waxa uu ka warbixinayaa sababaha ka dambeysay in cudurka shuumbiyoodka uu ku noqnoqdo degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe asigoona madaxda dowladda federaalk soomaaliya hay-adaha samafalka iyo weliba dowlad goboleedka hirshabeelle ugu baaqay inay isu gurmudaan dadka ay saameysay abaaraha ka jira degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kiiska waa uu hoosoo noqonoqday waa cusub yahay waa marnaba nagama tegin saddex afar labo shan uu badnaanaa soo dhici jirtay laakiinba oo u noqday sidii xilligii laba kun toban iyo lixdii aakhirkii bishii laba tobnaad marka hadda wuxuu waxaa soo dhacday shalay tobanaa soo gashay dubaxaan hadda waa soo bilowdeen oo ruwadii waxbaa laga keenay tuulooyinka fufugaa lagu yiri waaba ku baahsan yahaba meel aan laga keenin hadda tuulooyinka fufugada qofhaliyomashii waxaa ku matay linkigu waxba kama soo dhicin laakiin califool dheere ruway gobaale diilaawe muraaxid cidow kulmis muuro bari duubaale buurfuule xudur ciise shaam gudaha oo xaafadaha oo oo oo oo degmada gudaheeda intaas waa waa waa waa ka jiya waa ka soo dhacaan aniga kolley hadda miitigu iyo fiilow iyo lama sheegin haddana fiilow wadda wareegay male oo juura u qumano hadiiba ay jirto laakiin deegaanadan tuulooyinka webiga cado oo ku xeeran oo biyoxumadu ka dhacday meeshaasoo warta u badan yahay iyo dadka xoolaha raaco oo dhibaatada iyo qaxarka ku dhex jira oo biyo kulayla iska cadaayo qodqodada geeda biyaga laqodo biyaha nadiifay cadaayo horay ka soo dhaxuu hayaan kaloraasa guri ma fiicanaa oo sida hore la yidhaahdo ayaguna ruku ayaguna kasoo qayb qaateen xildhibaanada hirshabeelle oo laba jeer tegay oo gurmud loo geeyeen oo loo gurmatay oo arday adigu ilaa lix tiim lix ka kooban ilaa hal maamule loo geeyeen ayaguna waa waana tabarucayeen waa waa wahayayeen marka adigu markaas dugmadaan hele iyo dadka degmada ganacsatada iyo waxgaradkooda oo u heelanay oo waa dagaalamayna iyo maamulka waa iskaashanaynay marka sii hore oo ka aheed kayd badanaa loo yidin laakiin ilaa hadda taakay axwaad badanaa kasoo yiri waaya isbitaalka oo oo maaragtay baahida jirto marka xaalada noocaas intii oo isbitaalka soo gashay ee baxday iyo intii kulli macatulooyinka waxay ku jirta waa jiwaagashada yihiin xaalada aanan ka shaqeynayna ilaa boqol iyo iyo toban iyo shan ay ahaayeen xalay wadaadkan saqda u dhintay boqol somaaliyaha guuriyey muliyadkaha iyo aduu rafaadka muliyadka kasoo qaada saadax ali cismaan radio warsan jowhar saas oo kale wararkuuna siin diyaarin oo sinhaynanwey baa ku mid ahaa tan iyo markii ay ka bilowdeen gudaha dalka soomaaliya ololaha doorashooyinka la xidhiira ayaa waxaa soo ifaxyey warar sheegaya in qaar ka mid ah dowladaha carabta ay faragelin ku hayaan doorashada soomaaliya maadaama ay jiraan musharaxiin dhowr ah oo ku noqnoqonayay isla wadamadaasi looga tuhunsan yahay faragelinta doorashada haddaba siyaasi cabdiraxmaan xasan oo loo yaqaano cabdiraxmaan siyaasi islamarkaana daraaseeya arrimaha carabta ee bariga dhexe ayaa waxa uu daaha ka rogay saameynta ka dhalan karta haddii uu jagada madaxtinimada ee soomaaliya uu ku guulaysto musharax xambaarsan danaha dowladahaasi والله سامين شو كان يلان كرتا لأن بصراحة الفنجريين وكش بين يا بناها وطن كاسو ها ها مد معناها دفكو وطن عطو عطو ديك معناها استخدم أهان جيل كسو صعب إن بدأت إن شاء الله جاي يابا ومعناها عرس لكم مفتو هذه الاستراتيجية هذه ثلاثة هذه دخلها إبهاو لأن هشيسي الله جل يا جميلة وطن كدو وصفر ديرادو هشيسي وين الله جل marka heshiisyada dibay waxaa laga yaabaa wadankii inay u dhibaateeyaan hadda meelo kamid ah soomaaliya dowlad dowladahan kamid ah hadda imaaraadka oo kaleeto way soo farajirisay oo heshiisyo waxay saxiixatay sanado fara badan ay saxiixatay heshiisyadaas markii dib loogu laabtay oo dib loo muraajaceeyey waxaa soo baxday wadanka inkamkiisa in micnaha sixty percentage oo micnaha ay la wareegeen oo wadankii dhaqaalihiisina uu dhulka yahay ayaa soo caddaatay marka waxaa waaya dhaqaa micnaha waxaa imaan karo dhibaato dhaqaale iyo dhibaato istaraatiijiyeed buu iman kartaa wadankii inuu micnaha nooc uu ku jiro nooc micnaha siyaano ahaan uu ku jiro noqonaya wadanka geesta kale siyaasiga ayaa intaa ku daray hadalkiisa haddiiba ay dhacdo in uu guulaysto musharaxa aanba ujeedkiisu ahayn danaha bulshada soomaaliyeed ay sabab u yihiin cabaaqibxumada ka dhalan karta xildhibaanada iyagu codkooda xurta u ah ee kala dooran kara dhaqaalaha ama danaha dadka sidoo kalena suurtageliyey in dowladahaasi ay ku dhiiradaan faragelinta doorashada wallahi arrintaa wax meesha ku jira waaye dunida ma jirto wadan intuu micnaha sangareeyo wadan kale laa xildhibaanadiisii ra'yi caamkii lacag ama si aan lagula wareeyo dunida way adag tahay laakiin soomaalida waa wax iska micnaha caadi oo badihi waana wax problema uusan ka imaaneyn wayna dhici kartaa oo dadkeena soomaalida waa dad micnaha lagu xanto inay micnaha lacag qaataan oo xilka ina micnaha mas-uuliyad xooga aynan iska saarin marka musharaxiinta soomaalida haddii lacag la siiyo wax la beensanayo maaha inay micnaha codka siiyaan wadankaas ayagonan fiirinayn micnaha dhibaatooyinka iyo nabadaas waxyaabaha istaraatiiji ee dibka imaan doona iyagonan fiirinaynin ayaa laga yaabaa inay micnaha lacagtaas yartaa intay inay qaataan oo haddana micnaha
ma ahan markii ugu horreysay oo lagu eedeeyo dowladaha carabta in ay kaabayaan musharaxiinta qaar ee ay isleeyihiin danahooda ayay u fulin karaan ciidamahasnyikaas way bahayay maxamed axmed xasan warar dheeraadaya waybaha ku baahaya dagaal weyn oo xalay ciidanka dowlada soomaaliya saas oo kale al-shabaab ka dhex maray deegaanka muuriya gobolka shabeellada hoose deegaanka muuriya weyba oo sakiyaale duleedka degmada afgooye ee gobolkaas weybana al-shabaab ha u ku weerartay lama jiha maxamed ciise maxamed oo ku mid a saraakiila ciidanka dowlada soomaaliya gobolka shabeellada hoose oo warbaahinta la hadaliyo weyba u sheegayeen tii isku difaaceen weerarkii haqaday shabaaba wallaahi xalay ayay maaragtay qoladii nabadiidka ahaa ay soo weerareen magaalada muuri adiga maaragtay laakiin khasaare iyo hoog baa ka raacay iyo jab weliba ciidan waxaan arki jirna weerar markuu soo qaado markuu jabane meel ku wada jabo ama meel isku hadunsadaan oo meel iskugu tagaan wallahi ilaa hadda ina ishelina caddaynayna qaarna ay u ordeen dhanka webiga xigta qaarna ay u ordeen xalaada soo naqday qaarkooda kalena maaragtay laanta buura dusheeda dhanka deexda ah qaarna dhanka kale maaragtay deexda usii ordeen midba meel buu ku cararay maaragtay ilaahay baa kala haatiyey markay meesha muuriyeed imaadeen afkeeda hore dhowrba cabada bay ka ridideen kadibna ciidankii ammaankaa kusoo baxay gobolka shabeellaha hoose aad iyo aad dhowr wajahaa laga soo galay iyagoo maaragtay ilaa hadda meel iskuma sheegaan ma maaragtay waxaas ay sheegayaan waxba kama jiraan waxa waaye maaragtay sawir waaye maaragtay maaragtay waa inkaaramaa maaragtay wax noo inkaar bay wadaan ilaahayna nama tusaayo waxaas wallahi qoladan awoodooda aad iyo aad baan u daciifinay meel walbo ay galaan inaan kasoo qaqabano aan maaragtay ilaahay ka rajaynayna aan ummadda soomaaliyeedna aan u sheegaynaa maaragtay waxyaabo badan oo hadda aan ka hayno waa jirtaa waana soo bandhigaynaa amiiro waaweyn oo ka haynaa jirto waana soo bandhigaynaa insha allah hadduu ilahay raali ka noqdo dhinaca kale maxamed ciise iyo weyba usabeynaya intii shabaab iyo luwaregaan guud ahaan deegaanka muuri weybana usu sheegaya intii miilaas iyo rogaan ciidanka dowlada soomaaliya ciidamada dowlada soomaaliya saas oo kale sheegay intii wadaan howlgal iyo fadaan antiyo shabaabka ku saaran guud ahaan gobolka shabeellada hoose wax been e waaye wax kama jiraan weye waa umadaan ilaahay ka baqaynin oona run sheegaynin ma aragtaa meeshaas dagaa wax muuli afkeeda hore inay madaxa badan markay soo rideen waa socodkooda hore baan ogeyn bulshada gobolka shabeellaha hoose ilaahay ha daafo socodkooda marka hore baan ogeyn waa laga warhaayey waa loo diyaarsanaa dab iyo halaagaa ka raacay awood xumo meel walbo dhan dhan dhan dhowr meelay u kala carareen waxaan caddaynaynaaya in awooddii ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha hoose boqolkiiba sagaashan iyo shan inaan weeqnay shanta dhiman insha allahu amiirada waaweyn oo lagu tagaayo gobolka shabeellaha hoose ayaan soo qaqabanaynaa kuwa hadda aan haynina meel walbo maaragtaan u bandhigayna waa been waa beeninayaa haddii jeeraan beeninayaa waa been waxaas waa mala awaal waa mala awaal cid walbo soomaali ah muuri way imaan kartaa wayna eegi kartaa hadday maaragtay san kale anagana ma maaragtay niman saas loogu imaanaya hubla yaqaanaya haddaan nahay hadday intaanba maaragtay lama dagaalo lahayn shabaab maaragtay mar hore gobolka shabeellaha hoose gacantii gacanta ay ku wada dhigi lahayd meelaha aan joognay meel walbo laakiin niman noocaas ah oo maaragtay shabaab xun inay soo baxdo anaga meelaha aan joognay iyo hubkeena ay la wareegto maaragtay mid dhici karta ma ahan waxa ilaahay la oridayna ma ahan baadil bay ku socdaan maskiin dilow maaragtay ma imarkinka horeytay oo al-shabaab iyo ha weeraran deegaanka muuri i deegaa degmooyinka gobolka shabeellada hoose aan ka dambeyntiina dhugunsidayaal qaramada midoobay iyo arbaaday shaaca ku qaadi intii haddii lama bilo waa lamada bilood ee hadareerta soomaali lahanla deerna kaalmo degdeg ee intiya xaalada fara kusii bahaasa iyo inayee hadda soomaaliya ku jarta abaareedan daran hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inti sheekh milyan oo qof oo soomaaliye haddii aan haysan raashinka filan waybanuusi sababan ee roob yaraanta jarta saadaalo hordhaaga ee cimiladiiyo tilmaamaha ayaan antio anti lanfilaana roobo badan xiliga xilli roobaadka dareer ee bilo abriil sidii laka eri warbixintii qaramada midoobay hasaarte khubaro gargaarka ee qaramada midoobay iyo iska waafaqan anti halkaanka haboon useeyanti tallaabo degdege oo laguku harseeda oo abaartan la qaada wakiil ku tirsan xafiiska xiriiriga gargaarka bani-aadanimada ee qaramada midoobay qaabilsan soomaaliya ee ooja ayay sheegeen antitum in lamadii bilood ee unahdhaafnay iyo dignin hordhac ay ku biyaayeen abaartan iyo macluulo lagu obso qabee saas oo kale xiriiriga arrimaha gargaarka bani-aadamnimada ayay sheegeen tiya jarta fursad bayla oo laguku horseedi karaa abaartan us-ana sheegeen tiyo dal badan sida boqol oo milyan oo dollar oo gargaar ee sideeda bilood een ka horeyda sanadkan albeesada iyo lanka tirgal inti laka xooji ceelalka biyo isla markaadna laguku horseeda sicir bararka ku kooyi kara abaarta waana lahankagada is hoololankeediyow islamarkaadna waa lankoqowdow xaalada shugunbiyoodka iyo fuuqbaxyada abaarta ku dhaladaasa warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkaga warkan way baasiin saartay islamarkaana tisinkula dareer siyaadseena shuur ismaaciil axmede way banayeen farsameeyey saala cali maxmed saala qays anti warkanka lamid ereedunku kulumaan way basiinku tabaane sidaasiyo nabadgeliyo